wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland mudane caydiida sulmaan xaashi oo xafiiskiisa shir jaraa'id ku qabtay ayaa ka warbixiyey isbeddelka cimilada iyo dablaa xooggan ee ka jira degmada kismaayo wasiirka ayaa dadka danyarta uga digay khataraha ka dhalan kara dablaa xooggan ee aadka looga dareemayo magaalada kismaayo iyo nawaaxigada waxaan rabnaa inaan halkan fariin u gudbinno bulshada reer jubbaland wakhtigan hadda lagu jiro sababaha waxyaabaha imaan kara ee isbeddelka cimiladu uu saameyn ku yeelan karo bulshada dadka iyo xoolahaba sidaad ka warqabtaan isbedelada wakhtiyada seasonalka ahee jiilaalka iyo xagaaga iyo afar xilli baa jira oo labana ay tahay xilliyo xilli roobaadyo ah labana ay tahay xilliyo la galo xilli qallayl ah ama abaar wax la yidhaahdo waxay ka mid tahay afartii xilli mid ka mid a hadda waxaa dhammaatay xilligii dayrta waxaynu gallay jiilaal xilli kasta oo waktigii lagu jiray laga gudbo oo waqti kale loo gudbana saameyn baa timaada isbedelka cimilada ku timaada dabayshan hadda socotay ee isbedelka cimilada ah ee hadda muuqataa waa tii jiilaalka dadka qolaba waxbay u taqaanaa xamar istakfurlow baa loolan jiray halkan baaqaa waxa laga dhaho waxaan xusuustaa xilligii hore reer xamarku xoolay qali jireen waa ka ducaysan jireen oo dabaysha ilaahu dhibaatadeeda iyo waxay wadano dhaafi baa loohan jiray waxaa kaloo jira xiliyadan oo kale dadku inta badan ciddii aan shaqo lahayni waxay ku ekaan jireen guryahooda saameyn caafimaad bay leedahay dabayshani oo isbedelo caafimaad bay la timaadaa dadka waxaa ku dhacaa qufac hindhiso xanuuno xagga u badan maxaa la yidhaahdaa neef mareennada yaa inta badan ka yimaada ta kale waxaa weeye bacaad baa kacaya xilligan oo kale sidaad ogtihiin badda iyo eeriyadeeda dhulka u dhow bacaad baa ku xidhan waa xilliyada bacaadku kaco oo uu aada u duulo dhulka kale oo saxaaraha noqday oo dhirta laga jarayna dabayl baa kacda dabayl dhul fara badan marto oo ilaa cirka gaadha oo kor u kacda dabayshaasina saameyn bay leedahay caafimaad oo khatar ah xoolaha iyo dadka midna uma fiicna waxaan markaa rabaa bulshadeena inaan uga digno dabayshani saameynta ay leedahay in layska ilaaliyo marka ugu horeysaa inuu qof kastaa markuu dabayshan arko dareemo khatarta ay leedahay inuu geed uu ku gabado waayo o dhirta la jaro waayo aragnimo in laga qaato weeye bulshadeena marka waxaan uga degaynaa inay dhirta ilaaliyaan qofkii geed gooyana gacanta ka qabtaan oo ay arkaan inuu geed goynayo qof kasta oo soomaaliyana waxaa waajibku ama reer jubbalandna inuu geed abuuro si kastaba ha ahaatee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa waddo dadaalo looga hortegayo isbeddelka cimilada